qaar kamida dadka ku nool goobaha loo yaqaano brotocshonka ee lagu xareeyay dadka gudaha xeryaha ku wajahaya amni darada iyo nabadgelyo xumada oo ay maamulaan hay-adaha samafalka ayaa cabasho ka muujiya nolosha goobahay ku sugan yihiin magacayga habiibo abshir sugow darasad baa lahasana ku jira waa rafaadsannahay ilma hanuunsanaa meeshii noo jooga sababtaana inta u imaaday meeshaas ayada eh inaa liigu ogaado intii meeshaana ku jira liigu ogaado waxaa la ii qabtaa rabaa daryeerhumaana haysta banaanka xafiiska hay-adda qaxootiga adduunka ee yunes are dhadhaab ayay cabasho ka hor muujiyeen inkastoo aysan jirin cid dhagjalaq u siisay tabashooyinkooda xasan xuseen aadanaa lii dhaha meeshaan waxaan u imaanay dhib iyo daruufaana keentay waxaan maanta meeshaan u joognaa meeshaan roob nooga da-ay ilaa maanta waxaa meeshaan u joognaa u n h c r ilaa ay hadda maana arkin waxaana daryeelo oona daryeelo noo imaado maana arkin waxaa meeshaan na keenay dhib waaye tarasadka waxaan ka soo baxnay d r e waxaan noogu soo cararnay amni daro gaajo murugo dhib oo banaanka nalaga soo xareeyey ilaa hadda dhibkii uuna daba joogaa sababta aan u galnay waxaa waaye amni daro dhib oo banaanka aan ugu soo cararnay baan tarasadka aan u galnay dad oo shacabka ka mid ah banaanka joogaan ahayn dhibaa tarasadka ugu soo xaroonay amni daro iyo dhibaato fara badan ayna soo qabsatay baan ugu soo xaroonay tarasadka d r e waxaan ku jirnaa tarasadka shan sanaan ku jirnaa sanadii lixaad waa imtaan hadda nagu soo aadano dadkan oo isugu jira carruur iyo dumar kana kooban qowmiyadaha kala duwan ee qaxootiga kuwa xeryaha dhadhaab ayaa habeenna seexday albaabka xafiiska hay-adda qaxootiga ee yunesaare dhadhaab maxamed cabdi cali baan lix sanaan deganay meeshaas waxaana ugu soo xarooday sababo amni darro darteed drn ayadaa i soo xaraysay iyo u n labaduba way soo xareeyeen maalinkii laysoo xareeyey iyo maanta hadda inta ka dhexaysa wax waxqabadaha oo la sheegi karo oon ka helay ma jirto hadday tahay xagga waxbarasho ilmihii caafimaad hadday tahay nolosha ijtimaaciga caadiga ay tahay sikuuradkaygii wax ka warhaya ma jiraan meeshaa lay keenay oo laygu helin waxaan marka u imid halkan dhibaatadii halka igu haysatay inaan maanta u n aan halkan ugu imid dhibkayga inay aragto ila hadasho imaqasho wax allaale wixii dhibaatada ay hayso siday tahay ay wax iga qabantay ifaad ka imaatay ifa marka xafiisyaa ku yaalahay unsar iyo xafiisyo kale waan tagnay wax wax nooga qabta oo dhegna maqla waan weynay sidaa darteed meesha ugu weyn ee nalaga xukumo waa halkan soomaali wax ku maamaada biyo meel godan bay isugu tagaan waxaan door biday oon aniga iyo ilmahayga inaan halkan isugu nimaadno inaan xafiiska u n aan halkaas intii wax layga qabanhayo inaan fadhiyo marka meeqa carruur ka koobeen reerkaa reerkaygaanu toban laana sideed ciyaali aniyo hooyadood baan xaaladiina xalay habeen hore meeshaan jiftay nolosha halkan waa sidee wallaahi adeero aad bay u qallafsantay waa dareemi kartaa ilmo yaryar aha oo saqiir aha oo roobka adugood ku daahaya oo kaneeca ay cunahayso oon cunto haysanin oon nolol haysanin waxay sheegeen inay u adkaysan waayeen duruufo nolol xumo iyo daryeel la'aan ku haysata goobahay ku nool yihiin samiira shaalla faarax waxay ka mid tahay dadka seexday halkan habeenna iyada iyo carruurteeda magacayga samiiro waay samiiro shaala faarax marka dhib baa inta na keenay ilan qof dhibla-aan inta miska imaanayo marka waxaan ku jirnay xaaro seebamee la dhacay gabadhoo yar baan dhala hataa wataa xaggan joognaayo dhibaa na keenay soo dhibkaa dartiisa inta u imaanay waayo cunto ma haysano iskuul ma haysano an hataa iskuul waan bartaa waayo mustaqbal fiican baan rabaa hadda grade four baan aniga gabadhan isku galaas baan nahay soo xataa sida wax loo aqriya ma aqaani si baan wax u qora ma aqaani waxba ma aqaani macallimiintu wax way noo baraan laakiin serias ma ahan soo macalina ma haysano macalin la-aan baa na haysato xaggana dhib baa noo haysa gabadhan yar xataa walaahi roob xalo dhan roob aan ugu da-aayo waa iga qandhatay halihii roobka halaha ku daway qandhata ayada dhan qandhaa haysa ani walbahaar iyo murugo isbitaalka xataa xagga haddaan aadno daawo waxaa lacag ma haysano aan ku soo gadano kiniin ma haysano helitaanka adeegyada as-aasigoo ku yar sida biyaha caafimaadka tacliinta raashinka iyo ammaanka ayaa ugu daran sida ay mar kale sharxayso samiira shaalle bis annaga dhib baana haysta dadkan dhib dartiisaana inta u imaanay inay nala caawiyaan u baahana cadaalad baan u baahana waayo xaradaa wax way nagu xira wax war nagahay ma dhimateen ma noosha waxna dhahay ma lahan dhibaana na keensade horta dhib weyna ani haysta xataa dadkan dhan dhib baa haysta laakiin ani xataa keegi ninkas dhibkiisa isagaa garanaya laakiin dhib weyn hadda haddaan kusoo sheego adi naftarkaada stressku ah xataa dareemi marka waxaan rajeynlaa inay wax naga caawiyaan waayo yarsiyaa intay xagga nagu soo xirtay dhiyaarsi war nagama hayaan ma dhinteen ma nooyin maa cuneen waa xataa gabadha yarada caane u baahan ninkasta ilmuhu haysta caane u baahan unugta maxay cuni dad aan intana ka garanaya male ehelna meeshan iima joogo waxbana iima joogo warkaasaas baan dhiilayo inay garabna siiyaan oo halkan aan ku jirnana naga bixiyaan haa intaan jiifte roobka ogaanta annagoo qoqoyan bajaq xataa gabadeeda ta qandhaal qabataan ku leexalay waana hal sano jir jamiila guhaad maxamed waa hooyo haysata lix carruur oo halkan ku sugan habeenno magacayga waxaa lahaa jabiilo guhaad maxamed cabdi waxaan deganahay tarasadka dhiyaare muddo lix sanaan ku jiraa meesha ayada daryaal ma leh sabood ma leh hay-ad nooma imaado xafiis haddaan tagnana nama caawiyo qoraalna nagama qaado nanama daneeyo maxay tihiinana ma dhaho xafiiska markaan tagno bedelkiina noo shaqayn lahaa waana naga sii jeestaa waxaanaan dhahaa haddiiba marba meeshaa laydin geeyey iina baloog iina deganeen warka daaya bartiina ku jira marka hore sababtaad meeshan tarasadka u gasheen maxay ahayd nabadgelyo la-aana meeshaasna geysay balooga nabadgelyo la-aan naga haysatay marka xalay iyo habeen hore meeshan irida un xerada ifa- xerada ee ma- dhadhaabad baradeen dhadhaabaan barine magaalada dhadhaabaan barine xalay irida haa habeen hore toban saacan imaanay xalay roobka meesha noogu nooga korkeenu ku da'ay oo nagu feeray ilmihii bartaanay ku wada qoyen gogol la-aan waa u jeeda xaaladeena intaa waaga noogu barya saaka ilaa haddana wax na soo saboodgareeya ama nala soo hadlo ama na daneeyo maana arkin ilmaha yaryarkoodna waan wadanaa qaar qaarkood waaba ilma yaryariisoo waxay wataanoo tilaabada la dhadhacay marka waa kaa marka baahida halkan idin keentay ee aad uga soo kacdeen ife eed banaankan irida xafiiska unisar u baradeen maxay tahay meeshaas waxaan xalay aan u barinay baahidana keentay horta waa nabadgelyo la-aan lix sano ayay ku jirtay xarunta badbaadada xerada qaxootiga ifo jamiile iyo caruurteeda waxayna sheegtay in halkaasi lagu hilmaamay wax nala hadlay male wax noo imaaday male wax na daneey male wax na soo ag istaagay male ilaa hadda waa kaa ilma qaar hataa xalay meeshana sakaraad ku gaareen hataa ilaa hadda way xanuunsan yihiin xaradaas haddii xafiisyahaas anagana naga daneynaya maana imaaneenba dhadhaab laakiin meeshaas waxaan u soo gudubnay oon dhadhaab aan u imaanay daryeel male nanama ogo marka anaga meeshana imaanay hay-adda u n s r ayadaa kaarkana sisay ayadaana dejisay caafimaadii wax walbay noo fidisay waxaan codsanahay hay-addii inay noo imaadana danayso maya anaga buufis ma raadinayno buufis ma raadinayno dalyeelaan rabnaa anaga saboodaan rabnaa anaga bartaanaan barinay roobka bartaana noogu feeray waa ka ilaa hadda maradeyda way qooyan tahay xijaabkayga waxay seexdeen habeenadan bannaanka xafiiska hay-adda qaramada midoobay ee dhadhaab halkaasoo ay dhaxanta dhibica roobka iyo kuleylka cadceeda daris la yihiin xuquuqda aanu leenahay waa amni xumo nolol xumo dacdarro dhibaato caafimaad xumo nalagu hayo dadkan oo ku jira xarumo si gaara loo ilaaliyo ayaan loo ogolayn inay qaxootiga kala dhex galaan waxayna hay-aduhu siiyaan gargaar aan ku filayn balse hadda waxay sheegayaan inay xaaladoodu kasii dartay anaga waxa noo imaada sidii meeshana looga hareeyo waxa noo imaada maana arkin waxaana soo booqdo ma arkin in wax naga dhinteen in aan noolnahay wax na og ma lahan awaandaraa meesha noo geeyay hay-ad ay noo imaanay oo na og tahay ma jirto kadib waxaan meeshan u imaanay haddana tarasadka aan ku harraysannahay asagoo dhan waa wada duleel anaga waxaan banaanka ugu soo aragnay waa amni dara amni daradiiba haddana amni dara aan kusii darsanay waxaan noo imaanayno waxaan odsan leen hadda un hcr aan inta u fadhinaa ilaa shalay ilaa xalay ilaa maanta un hcr aan rabnaa inaan ay noo imaato ayna taxagelido oo warkeena ay dhegaysato dhibkeena waxa ay ka ogaato dhanka kale xiriir aan la sameeyey hay-adaha qaabilsan qaxootiga ee ugu horreysa unisr ayaan ka jawaabin telefoonadaanu diray maxamed baaruud xuseen warbaahinta hista dhadhaab